أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati الnaxli aayadda casharkeena uu caawo ka bilaabmayo waa aayadda toddobaatan iyo shanaad ee suuradda ka mid ah wuxuu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay daraba allahu mahala cabda mamluuka daraba allaahu alla wuxuu caddeeyey mahalan mahma uu ku caddeeyey cabdan addoon ayuu caddeeyey addoonka oo mamluukan la hantay oo la leeyahay kaas oo laa yaqdiru aan awoodeynin oon karaynin calaa shay-in shay korkiis aan awoodeynin iyo waman axad rasaqnaa aan arsuqnayhu isaga waman axad rasaqnaahu aanu arsuqnay minaa innaga xaggeenna aan ka arsuqnay risqan risqi risqiga oo xasanan wanaagsan fa huwa isagu yunfiqu wuu bixinayaa minhu risqigaa xaggiisa ayuu ka bixinayaa siran musiran xaal uu yahay mid siraysanayo wa jahran xaal uu yahay mid la jahrayo oo bannaanka dhigayo hal yastawuuna ma egyihiin labadaas tusaale ahaan ma ku egyihiin alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay bal ee agharuhum badankood laa yaclamuuna ma garanayaan tusaalayaalka alleh iyo mahmaahooyinka alla uu ku maahmaahayo in badan ma garanayaan oo iyaga ah wa daraba allaahu alla wuxuu caddeeyey mahalan maahmaah ayuu caddeeyey rajulayni laba nin ayuu caddeeyey axaduhumaa midkood abkamu uu yahay aflaawe midaan hadlaynin uu yahay oon hadli karin laa yaqdiru aan karaynin calaa shay-in shay korkiis aan awoodeynin oo waxba hadal ah aan karaynin wa huwa isaguna kallun uu yahay mid caajis ah dulsaar ah calaa mawlaahu kan isaga u dhow dushiisa uu dulsaar ku yahay oo uu caajis ku yahay aynamaa meel kasta oo yuwajih mawluhu ou jeediyo hu midkaa sidaa tilmaantaa leh uu u jeediyo laa ya-ti la imaan maayo bikhayrin wax khayr a la imaan maayo hal yastawii ma egyihiin huwa isagu iyo waman axad ya'muru amrayo bilcadli cadli axad cadaalad amrayo dhawaaqayo hadlayo iyo kaas ma egyihiin aflaawaha ah oon hadli karin wa huwa isagu calaa siraatin jid korkiis ah jidka oo mustaqiimin toosnaan badan laba tusaale ayaa labadan aayadood alla uu ku kala cadaynayaa subxaanahu wa tacaala aayadda hore tusaaluhu wuxuu ku dhacayaa gaalka eeisagoo aan waxba sadaqaysanaynin oo maalkii alla siiyey aan waxba kala baxaynin eeisagu markaa yacnii sidii addoon ayaa lagu shabahay addoonku qof buu u shaqeeyaa xoolo ma yeesho xoolihiisa ninka iskale baa iskale iyo isagaba waa la leeyahay yacnii addoonkaasaynan uga suurtoobin inuu maal ku tasarufo oo uu maalkaasi wax maslaxadiis ah ku qabsado sida aanay uga suurtoobaynin ayaa gaalkuna maalka iyo imkaaniyaadka ilaahay siiyey inuu ka liibaano oo ilaahay xaggiisa wax uga dhigto aynan u suurtoobaynin inta uu kufrigaa ku dhex jirow iyo qof mu'mina miyaa siman mu'minkaas oo isagu wixii ilaahay siiyey iyo maalka alla uu siiyey ilaahayna ku yaqaano bixinayana oo qiyaamaha marka isaga ilaahay xaggiisa wax u dhiganayo labadaas qof ma egyihiin waa gaalkii iyo mu'minkii tusaalaha aayadda hore aayadda labaadna tusaaluhu waxa uu ku socdaa sanamka iyo allah subxaanahu watacaala sanamku waa la caabudayaa waa alwaax waa dhagax waa waxaan la arki karinoo mabda' iska ah haddana maca daalika ma hadlayo ma dhawaaqayo dulsaar unbuu ku yahay qofka wato isaga oo hadday noqoto in la nadiifiyo ninkan caabudayo unbaa nadiifinayo haddii ay noqoto in wax laga celiyo isaga unbaa u taagan oo wax ka celinayo sanamku marka waa caajis waxba kasoo bixi maayaan oo hadalkiisa a laguma dheefsado marka waxaa la leeyahay sanamka iyo allah isku mid miyaana allah oo hadlayo oo cadaalad dadkii amrayo oo maslaxadooda dadkii u sheegayo iyo labadaa miyaa isku mid ah marka in isku mid laga dhigana ma aha labada mithaal labada aayad amhiladaas baa ku kala jirto marka alla wuxuu leeyahay daraba allaahu alla wuxuu caddeeyey ou yeelay maalan mahmaha ayuu caddeeyey ka bedel cabdan addoon ayuu caddeeyey mahmahdiis ayb addoonka oo mamluukan la hantay mamluukan marka waxaa loo keenay addoonda waxaa lays dhihi karaa dadkao dhan waa addoomo alla wa walow kaana qofku xorba ha ahaadee addoon alla unbaa dadku ay yihiin ninka marka taas ma yacni dihniga iyo maskaxdu inay meeshaas aadaa la diidayaa kan laga hadli rabo waa addoon haddana la leeyahay oo cid baa iskale isaga ayb kaas oo laa yaqdiru aan awoodeynin calaa shayin waxba aan karaynin waxba aan awoodeynin laa yaqdiru calaa shayin marka waxay tahay wax tasarufa male hantidiisa iyo hadday yacni wa hadday wax soo galaan iyo haddii kaleba waa la leeyahay isaga ayb waman rasaqnaahu iyo kuwa aan arsuqnay waman axad ama duul rasaqnaa aanu arsuqnay hu isaga minaa annaga xaggeenna aan ka arsuqnay ayuu alla ku maahmaahayaa risqan risqi risqiga oo xasanan wanaagsan oo xalaal ah la arsuqay oo fa huwa isagu markaa yunfiqu oo uu bixinayaa minhu risqiga xaggiisii ayuu wax ka bixinayaa ama minhu risqigii wax ka mida ayuu bixinayaa siran isagoo hoos u dhigayo siraysanayoon la arkaynin iyo wajahran iyo isagoo la jahrayo labada ko-siba waa ku bixinayaa labadaas qof marka isku mid miyaa ka hore waa gaalka midka dambena waa mu'minka leanna mu'minku aakhiruu rumaysan yahay xoolihiisa ilaahay buu uga dhowaanayaa wax kamida markaasuu aakhiro wax ka raadsanayaa xadiidkii nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalamna wuxuu ahaa man tasadaqa bicidli tamratin qofkii timir wax la eg sadaqaysto oo ilaahay dartii ula baxo min kasbin dayibin kasab xalaal ana ka sadaqaysto fa ina allaha tacaalaa yaqbaluhaa yaqbaluhaa biyamiinihi alla subxaanahu watacaala midigtiisa ayuu ku guddoomayaa oo yacni sadaqadaa ku guddoomayaa fa yurabbihaa waa u korinayaa alle addoonkaa waxaa sadaqaystay kamaa yurabbii axadukum faluwahu sida midkiin uu u barbaariyo uu u koriyo faraskiisa yarka ah sida uu u koolkooliyo midkiin ayuu alla ugu koolkoolinayaa ugu barbaarinayaa ilaa marka dambe ay noqoto uxud oo kale ruux marka sidaas aaminsan allahaas rumaysan ee wax la baxayo ee si hoose iyo si koraba wax kula baxayo ma wuxuu la mid yahay mid aan waxba awoodeynin inuu maalkiisa alla ugaga dhowaado oo isagu markaa ninkaa addoonka ah la leeyahay ee aan waxba ku tasarufi karin oo kale miyuu la mid yahay hal yastawuuna ma eg yihiin hal yastawuuna marka jamac baa laga dhigay lianna markii waman rasaqnaahu la yidhina damiirka waa la ifraadiyey mufrad baa laga dhigay marka markaa la ifraadinayana manta yacni lafdigeedaa la fiirina hal yastawuuna marka la leeyahayna mantu waa ismi mawsuul oo mushtarak ah oo mushtarak aho waxaa wadaago jamac iyo tahniye iyo iyo mufrad intuba way wadaagaan mudakar iyo muanath kulli waa wadaagaan marka maadaama mantu ay tahay hal qofna ay ay ku tahay sax labana ay sax ku tahay dad badanna ay sax ku yihiin hal yastawuuna marka waa looga warami karaa ayb meeshanna marka mu'miniinta o dhan baa layskaga jeedaa marka hal yastawuuna ma eg yihiin ama yacnii kaas iyo ma eg yihiin kii ka horreeyey naam ayb alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay oo ilaahay keligii unbaa ammaan leh bal ee aktaruhum badankood laa yaclamuuna ma garanayaan ayb badankood marka ma garanayaan ayb oo markaa wuxuu leeyahy laysa alamru kamaa taquuluun arrintu sidaad dhahaysaan ma aha maa lilawthaani cindahum min yadin walaa macruufin fatuxmada calayhi asnaamtu ma leh gacan ma leh iyo ma leh sidoo kale macruuf ma leh lagu ammaano ama lagu mahadiyo ma leh alla unbaa allaha kaamilka unbaa ammaan leh ayb liannahu lmuncimu maxaa yeeley isagaa muncim ah walkhaaliqu isagaa khaaliqa waraasiqu isagaa wax arsuqaya walaakina alkufaara laa yaclamuun gaaladuusa ma oga taasi marka bal akharuhum laa yaclamuun sidaas wadaraba allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey maalan maahmaah ayuu caddeeyey rajulayni buu caddeeyey laba nin axaduhumaa midkood abkamu uu yahay mid aflaawo ah oo afla-aanta ku dhashayba oo aan marka hadlaynin abkam ah ayb abkam marka waa qofka aan hadalku uunan ka suurtoobin oo aan hadli karin kaas oo laa yaqdiru aan awoodeynin calaa shay-in shayna aan awoodeynin macnaa ma hadli karo wixii waxa uu rabo ma caddaysan karo leanna hadalka iyo afka iyo carabkan ilaahay dadka wuxuu u siiyey inay ku bayaaniyaan waxa iyaga qalbigooda ku jira haddii aadan hadlin ma lagu fahmaayo adiga meeshaad u socoto haddii laa ilaahay afka muxuu kuu siiyey inaa ku cabirto waxa qalbigaaga ku jira ninkani marka waxaasaa ka maqan laa yaqdiru calaa shayin marka waxa ma karayo waxna ma awoodayo waa aamusan yahay wa huwa isagu kallun caajis weeyaan calaa mawlaahu kan isaga u dhow ee dad ugu dhow ee yacni xaalkiisa iyo maamulayo ama ha ahaada qaraabo ha u noqdo ama midkan isaga meesha dhigtay ha ahaadee ee ayuu caajis korkiisa ku yahay ayb alkallu waa qofka dulsaarka ah ee aan keli isaga isbixin karin ee dad uun korsaar ku ah waa qofka marka caajiska ah xadiidkii waxaa ku jirtay nebiga markaa la ammaanay khadiija tilmaamahii tilmaamihiisa markay ka hadlaysay waxay tidhi wataxmilu lkalla qofka iska dulsaarka oo caajiska ah waad xambaartaa adiga oo danihiisii iyo waxa uu leeyahay baa u qabataa nin dadka dadka wax u qabtaa tahay ayay ku ammaantay ayb midkan marka wahuwa kallun calaa mawlaahu qeyrkiis buu caajis ku yahay oo uu dulsaar ku yahay ayb aynamaa meel kasta oo yuwajih oo u jeediyo midkaas mawlaha ah hu midkan abkamka ah ee aflaawaha ah meel allaale meeshuu u jeediyo laa ya-ti la imaan maayo bikhayrin wax khayran la imaan maayo ma shaqaysan karo waxma qabsan karo meel allaale haddii halkan loo jeediyo haddii xaggan loo jeediyo waxba ma qabsan karo ayb tilmaantaa marka sanamka iskale nacam sanamka meel walboo loo jeediyo waxba keeni maayo ma hadlayo ma dhawaaqayo waxyaabahaas oo dhan buu leeyahay isagu nacam sanamkaa marka tilmaantaa iskale ayb hal yastawii ma eg yihiin huwa isaga iyo waman axad ya'muru amrayo bilcadli sanamka sidaa a ma eg yihiin iyo axad cadaalad amrayo towxiidkii weeyaan cadaaladdu dabcan oo cadaalad towxiidka ka weyn ma leh iyo masaalixda addoommada axad addoommada masaalixdooda iyo liibaantooda iyo amrayo ma iyo ma isku mid baa mid aan hadalba kasoo baxaynin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa sifada kalaamku inay kamaal ay tahay dhammaystirnaan inay tahay sifatulkalaam oo ruuxa inuu hadlayo iyo inuusan hadlaynin marka uu hadlayo dhammaystirnaanta u dhow yahay haddii marka la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaalaa ma hadlo sida dad badan markaa ay ku andacoodaan oo iyagu ilaahay baan nasahaynaa iyo ayaan ceeb iyo nuqsaan baan ka hufaynaa dad badan oo sidaa dhaho oo iyagu ilaahay wax kalaam iyo hadal aan u sugaynin oo haddii la yidhaha war qur-aankaani miyuunan ilaahay ku hadlin ay leeyihiin maya ilaahay hadalkiisa ma soo baxo lama maqlo isaga dhexdiisa unbuu ku jiraa waa kalaam nafsi ah weeyaan wax la maqlayana ma aha sawd iyo xarafna ma ka koo yacni ma laha waxaasay marka ayay leeyihiin ee marka haddii sidaa ilaahay lagu tacriifiyo ama loo yacni fasiro inuu sidaa yahay ee isagii iyo sanamkii marka maxay ku kala duwanaanayaan marka aayaddan marka qoladaasi waxay ku tahay radin maxaa yeele ilaahay sanamkii iyo isagii isku mid maaha sanamku ma hadlo abkam ayaa lagu sheegay ilaahayna hadduu abkam noqdo marka ee naqsi ka weyn miyaa jira taas marka oo ilaahay loo sheegi lahaa walidalika imaamu lbukhaari sheekhiisa nucaym ibnu xamaad waxa uu yihi carabtu iyo guud ahaan dadkaba wax nool iyo wax dhintay ficilkay ku kala soocaan soo sidaas maaha waxa nool iyo waxa dhintay maxaa lagu kala saaraa ficilka ka nool iraaduu leeyahay ficil buu leeyahay hadal baa ka imaanayo waxa dhintayna waxba ma laha isaga ficil ma leh alcarabu tufariqu bayna alxayi waalmayiti bilficli ayuu yii ilaahay marka ficil ma leh haddii la yidhaha isaguna ee isagii iyo meyd baa laysku shabahay wixii uu ka cararaya wax ka daran buu ku dhacayaa qofku marka ayb macnahaas baa walidaalika asnaamta waxaa lagu ceebeeyay waxaa ka mid a fii suurati saafaad lafteeda nabiyullaahi ibraahim marku masaarta iyo faaska uu kala ku dhuftay waa ki yidhi maa lakum laa tantiquun maxaad la hadli la-dihin wixii marka aan hadlaynin ilaah ma noqon karaan in la caabudaana munaasab uma ahan garna uma aha ayb marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala hal yastawii ma egyihiin huwa isaga iyo waman axad ya'muru amraya bilcadli cadli amrayo wa huwa isaguna calaa siraatin jid korkiis a mustaqiimin toosan ku taagan oo waxa uu sameynayo xikmo iyo ay ka dambeeyaan ayb oo amase jid mustaqiim a marka ku taagan oo idinka idin tusayo wadadaa toosan ayb de mahmaahda soomaalidaaba waxay tahay qabrigu xabaalo wax saarid maane wax ka qaadid ma leh nacam macnaheedu waxay tahay waxba lagama soo hela iyaga nacam in iyada wax la geeya maahane waxba lagama soo helo waayo waa mahmaah saxa ayb ninkii marka wax u doonto allihii noolaana ka tago isagii marka muxuu noqonayaa marka waa nin caqli liito waay nacam hal yastawi huwa waman ya'muru bilcadli wahuwa calaa siraatin mustaqiim keliya aayadda un maahan sanam laata la dhihi jiro beri taagnaa iyo keliya ka warrami maysan ayb walilaahi haybu الsamaawaati wاlardi wamaa amru saacati ilaa kalamxi اlbasari aw huwa aqrab walilaahi alla unbau u sugnaaday haybu الsamaawaati milku haybi الsamaawaati samaawaadka waxa ku maqan oo aynan u jeedin idinka milkigooda alla unbau u sugnaaday waalardi dhulka waxa ku maqan ee idinka indhihiina ka maqanaydnan u jeedinna allah milkigooda oo u sugnaaday wamaa amru saacati saacadda arrinkeeda dhicitaankeedu ma ahaanin ilaa ka lamxi lbasari arag yacnii milicsigiis maahe wax kale ma ahaanin ow amase huwa isagu shanigu aqrabu waa ka dhowaanshiyo badan yahay min lamxilbasari arag milicsigiis waaba ka dhow yahayba in allaha alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun midkii awoodo waayo alleh tilmaamaha alle marka waxaa ka mid a waxa aynan u jeedin ee cirka ku jiro dhulkan waxa ku maqan kulli allah iska leh oo isagaa abuuray iyagoon jirinba u haysiiyey milkigiisay ku jiraan allah marka sidaa mulkigaa weyn leh yaa cibaadana ku habboon walilaahi alla unba u sugnaaday haybu الsamaawaati milku maa aaba milku mulku milku maa qaaba waxa maqnaaday fi samaawaati ku maqnaaday waalardi dhulka ku maqan oo idinka aynan u jeedin milkigiisa kan iskale oo u sugnaaday waa un alla keliya ayb dee waxaan aada u jeedaan waaba u jeedaan wax badan oo aynan u jeedin oo cirkay dhulka ku jiro alla keligii unbaa iskale wamaa oo cid la leh ma jirto waana meesha asnaamta mushrikiinta lagala dooday oo asnaamta cajsigoodana alla uu ka tilmaamay qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna midqaala darati fi اsamaawaati walaa fi lardi buu ilaahi kuwan ilaahay sokadii aada caabudaysaan waaa ku waxaad tiraahdaa kuwan ay caabudayaan ma hananayaan dhuuri caso wax la eg dhulkan iyo cirkan kuma leh yani dhulkan iyo cirkan dhuuricaso wax la eg kuma leh iyaga iyagoo aan waxba haysanin bay imaadeen waana ka tegayaan ayb marka waxba kuma laha xataa haddaad boqolaal daar dhisato iyo boqolaal dhul aad anaa iskale dhulkan aad leedahay adoo lehna ma imaanin markaad imaanaysay dhulkaad waxba ma lahayn marka aad ka tegaysana waxba ma lihid marka allah iskale cid ka doodi karta taas ma leh ayb taasuu marka ilaahay subxaanahu watacaala uu kula dooday ayb haddaynan milkiga dhulka cirka dhuuricaso aanay ku lahayn wax ma waayahay shirko ma jirtaayo alla mala mala leeyihiin wax wamaa lahum fiihimaa min shirkin wax shirki iyo wadaag alla lama lama laha wamaa lahu minhum min dahiir haddaynan lalahayn walba ma u kaalmeeyaan oo ilaahay ma u gargaaraan oo waxma wax ma la qabtaan maya ilaahay wax garab ma laha umana baahno qiyaamaha markii la tago ilaahay waxa gacantiisa ku jira ma ma qaadan karaan walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lahu shafaacadiina marka ma shafaaca ma anfacayso ilaahay agtiisa ka anfici mayso ilaa cidda u idmay maahani oo isaga idinkiisa la-aantii cid waxa wax samayn kartana ma leh ee wax sidaa a marka tilmaantaa ilaahay kasoo tilmaamay in ilaahay wixii ou lahaa lala siiyo gardarro aada u weynin badano dulmi waay ina shirka la dulmun cadiim sidaasuu ku yahay wallaahu akhrajakum min buaah wamaa amru saacati saacadda arrinkeeda ma ahaanin ilaa ka lamxi lbasari arag milicsigiis ma oo kale maahani arag milicsigiis oo kale un maahani siday u dhowdahay ayb ow amase huwa isagu markaa ilaa ka lamxi lbasari macnuhu waxaa weeyaan qiyaamaha inuu dhacaa maxay ku xiran tahay kun leanna horaan usoo marnay inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu inamaa amrunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakunu baan soo marnay iyada dhanba marka qiyaamihii kun weeyaan shanigeeda waana dhacaysaa hadduu alla sidaa yidhaahdo marka ilbiriqsi oo kale un weeyaan xaalkeeda o ow amase huwa isagu aqrabu waa ka dhawaanshiyo badan yahay arrinku arrinka intaa waa ka dhawaanshiyo badan yahay in allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun mid ka awoodo waay oo inuu saacaddaasi ilbiriqsi ka yar ka dhigo alla waa awoodaa u keeno wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun nicamkii baa marka ilaahay weli wadaa oo ka hadlayaa wallaahu alle akhrajakum uu idinsoo saaray min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiina caloolahooda ayuu idinka soo saaray laa taclamuuna xaal aydnan garanaynin shay-an waxba aydnan garanaynin idinkoon waxba aqoonin bou alla caloosha hooyadiin idinka soo saaray warku meeshaasuu ku dhammaaday taas marka hadal cusubaa bilaabmaya marka wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelay assamca maqal buu alla idiin yeelay wal absaara aragyo ayuu idiin yeelay walaf-idata quluub aada wax ku garataan buu idiin yeelay lacalakum tashkuruuna likay tashkuruu saad alla ugu shukrisaan oo aada rabbi subxaanahu watacaala a ugu shukrisaan halkanna marka bani aadamka marka laga soo bixinayo caloosha hooyadii sidau ahaa iyo sida markii dambe alla ka dhigay iyou alla tilmaamaya wallaahu alle akhrajakum wuxuu idinka soo bixiyey min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiina caloolahooda ayuu idinka soo bixiyey laa taclamuuna laa tacrifuuna xaal aydnan garanaynin shay-an idinkoon waxba garanaynin yacnii idinkoon waxba aqoonin oo aydnan waxba ka saynin ayb iyo alla caloosha hooyadiin idinka soo saaray ruuxu markuu soo baxayo waxba ma yaqaan luqad ma yaqaano hadal ma yaqaano wax badan ma waxba ma yaqaano keliya ilaahay uun sidii uu usoo bixi lahaabuu baray meesha uu hooyadii kasoo marayo iyo marku soo baxo inuu naaska afka la aado iyo waxyaabo marka ilaahay khalqi abuuristiisa markaas xaaladaa la joogo uu ku hanuuniyey unbuu garan karaa waxaan kaloo dhan marka wax gadaal ka imaanaya ayb haddana xikmadda allah waxaa ka mid a waxaani waxay imaanayaan tadriijiyan baa qofku ay ugu imaanayaan hal mar geb laguma soo siinayo maalinba inbaa u kordhaysa maalin inbaa u kordhaysa maalinba inbaa u kordhaysa ayb taana marka ilaahay xikmadiis waay hal mar geb hadalka laguma siinin oo caloosha hooyadii markuu kasoo baxayaba nin qudbaynayo lagama dhigin ayb oo hadal ma yaqaano maalinba in maalinba in maalinba in luqadii buu baranayaa hooyadii iyo dadkii ku xeernaa sidaas unbaa markaadba uu waxu bara markuu luqadii iyo waxaa barto oo dhawaaqii iyo uu keeno kadib haddana markuu da- soo gaaro mucayana in wax la qoro wax la aqriyo waxaabuu bara sidaa unba u soconayaa nacam intaa ilaahay nicmadiisu ayb cilmiga marka qof ku dhala ku dhalataa marka ma jirto ayb wallaahu alle akhrajakum wuxuu idinka soo saaray min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiina caloolahooda ayuu idinka soo saaray laa taclamuuna xaal aydnan garanaynin oydnan aqoonin idinkoon aqoonin shay-an waxba wajacala lakum wuxuu alla idinka yeelay wuxuu idin yeelay idinka asamca maqal maqal buu alla idin siiyey maqalkani inta caloosha uu ku jiraba waa lahay aaladii wax ku maqli lahaa iyo waxyaabahaas dabcan waxyaabahaas marka way jireen marka saa darteed bay waxay leeyihiin warkii hore halkaasuu ku dhammaanaya wajacala lakumna war iska cusub waayo nicmo kale oo maqalkii iyo araggii iyo qalbigii dadka lagu loogu gallad sheeganayo wajacala lakum wuxuu idin yeelay alle asamca maqal buu idin yeelay badanaa qur-aanka asamca ereygan mufrad buu kusoo arooraa sida badan ayb oo mufrad unbuu ku yimid asalkuna waxaa weeyaan maxaa yeelay waa masderkii oo isim laga dhigay way samca waa masderkii oo isim laga dhigay way marka masderkii wax lagu magacaabo marka tadkiir iyo ifraad in la laasimsaday ahayd marka nacam wanacatuu bimasderin kahiira faltazamuu lifraada watadkiira marka ifraad iyo tadkiir ayay laasimsa ayaa la laasimsanaya wal absaara aragyadii ayb aragyadii buu alla idin yeelay walafidata quluub buu alla idin yeelay aada wax ku weelaysaan lacalakum tashkuruuna likay tashkuru llaha saa alla ugu shukrisaan ood nicmadiisa u garataan ayb alam yarow ila ayri musaharaatin fii jawi samaa alam yarow miyaynan arkin ila ayri shimbiraha miyaanay arkin xaggooda musakharaatin xaalay yihiin kuwa la sakhiray iyagoo ah fii jawi samaa'i samada hawadeeda dhexdeeda lagu sakhiray maa yumsikuhunna ma celinayo iyaga ila allahu alla unbaa celinayo jawigaa waxa ku celinaya waa un alla subxaanahu wa tacaala ina fii dalika kaagaa dhexdiisa waxaa ahaadee la-aayaatin aayado calaamaad ilaahay waxdaaniyadiisa tusayo liqowmin qolo ayay u ahaatay qolada oo yu'minuuna rumaynayaan ayb halkanna marka nooc makhluuqaadka ka mida oo cajaa-ib ay ku jirtaa alla noo tilmaamayaa inaan ku tadaburno tafakur tafakurku cibaadadou ka mid yahay nacam qofku inuu intuu banaanka u baxo wax fiir fiiriyo oo uunan iska noqonin qof uun iska socdo oo noloshiisu nolol routiiniya ay iska noqoto lama rabo oo noloshiisu in marka noloshani sida ay u socoto iyo maamulkeeda inuu tadabur ku sameeyaa laga rabaa qofka marka cadamadii allah ku weynaanaysa qalbigiisa diinka iyo sharcigu xoog iyuu markaa xoojinayaa wahaakada marka allah wuxuu leeyay alam yarow miyaynan arkin ila ayri shimbiraha miyaanay arkin ismu jinsi ila ayri shimbiraha haadda miyaanay fiirinaynin oo aynan arkin musakharaatin xaal ay tahay tu lasala sakhirayo fii jawi samaa'i samada hawadeeda dhexdeeda tu lagu sa lagu sakhirayo ay tahay ayb oo markaa fii jawi samaa'i fii hawaa'i samaa'i samadan hawadeeda shimbirihii marka hawada ayay heehaabayaan marna waxay samaynayaan marka baalashii bay fidinayaan marna waa laabayaan ayb fi suurati lmulkina ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay ayb awalam yarow ila ayri fawqahum saafaatin iyagoo markaa yacnii baalashii sidaa marka u taagay oo garabyadoodii saa u taagay wayaqbidna waa celi waa laabayaan haddana ilaahay unbaa marka jawigaas ku hayo ayaga ayb maa yumsikuhunna ma celinayo oo ma hayo ila allahu alla unbaa celinayo oo jawigaa ilaahay unbaa ku celinayo maa yumsikuhunna ma celinayo iyagaasi fil hawaa'i hawada dhexdeeda ku celin maayo ila allahu alla unbaa ku celinay cid kaleo ku haysa malaha ina fii dalika kaagaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayaatin calaamaad ilaahay waxdaaniyadiisa tuso liqowmin bay u ahaatay qolada oo yu'minuuna rumaynayaan wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakanaa halkanna marka guryihii nicmadoodii baa lasoo galay meelahan ilaahayna dejiyey oo aan markaan daalno ama shaqo ku daalnaba ama habeenkii la gaaraba aan u hoyanayno on gelayno oo qofku uu markaas yacni hadduunan guri lahayn uu dareemi kara yacni waxa ka maqan dadka guri la-aanta ay hayso ama meelay ku hoydaan aan jirin jawiguna ama uu qabow yahay ama roob daran uu da-ayo oo kale hoyad ama sakan marka uu waayo u fahmayaa nicmo inuu ku jiro ama adigu ijaara ku jir guri ijaara ku jir ama guri aada leedahay ku jir marba haddaad meelaad u hoyata aa hayso nicmaa haysaa taas buu marka alla ku gallad sheeganayaa guryaha magaalada iyo kuwa baadiyaha labadaba ilaahay waa noogu gallad sheeganayaa wallaahu allow alle macbuudka dhabta ah jacala lakum wuxuu idiin yeelay idinka uu idiin abuuray min buyuutikum guryihiinna xaggooda sakanan meel aada ku degtaan ood ku xasishaan ayuu idiin idinkaga yeelay guryihiinna wallaahu alle jacala lakum wuxuu idiin yeelay idinka min buyuutikum guryihiinna xaggooda uu idinkaga yeelay sakanan maskanan meel la askumo oo la dego oo dege degtaan waa guryihii marka waa caam kuwii magaalada iyo dhan wa jacala lakum wuxuu idiin yeelay alle min juluudil ancaami xoolaha maqaarkooda xaggiisa wuxuu idinkaga yeelay buyuutan guryo ayuu idinkaga dhigay guryaha oo tastakhifuunahaa aada fududaysanaysaan oo xambaariddooda iyo markaad guuraysaan aada qaadi kartaan ayb yowma dacnikum geedigiinna maalinteeda maalinta aada guuraysaan ood geediga tihiin aa fududaysanaysaan oo markaa yacnii idiin fududood qaadan kartaan iyo wa yowma iqaamatikum negidiinna maalinteeda dhexdeeda maalinta aada negida tihiinna waa fududaysanaysaan ayb wa min aswaafihaa wa min aswaafi lancaami xoolaha suufkooda wa awbaarihaa geela dhogortiisa wa ashcaarihaa ariga timihiisa aricadka timihiisa xaggoodana alla wuxuu idinkaga yeelay athaahan alaab ayuu idinkaga dhigay alaab buu idinkaga dhigay oo alaabaad ka samaysanaysaan sibraar aada biyihii ku shubataan waxaasuu alla idinkaga dhigay ayb gogol aada marka samay aada ka dhigataan ood ku seexataan hadhow waxaa dhanba waa la idinkaga yaabay iyo wamataacan raaxo ayuu idinkaga dhigay ilaa xiinin waqti intii ka ah ood marka noloshiina iyo sahay aada ku gaartaan wamataacan marka sahay buu alla idinkaga dhigay ama raaxo ilaa xiinin waqti intii ka ah meeshan marka guryaha labadooda nooc kuwa magaaladii kuwa baadiyaha labadaba aayaddan marka waa isku martay wallaahu alle jacala lakum wuxuu idiin abuuray ama uu idiin yeelay idinka min buyuutikum guryihiina xaggooda wuxuu idinkaga yeelay sakanan meel aada ku xasishaan ood ku degtaan ayb oo guryihii marka waad gelaysaan oo markaa tacabkii iyo aada uga nasanaysaan ilmihii baa idiin joogo xaaskii baa idiin joogto idinkiibaa markaa yacnii uhoyayawaad uhoyanaysaan walidaalika marka guryuhu maadaama alla uu ku gallad sheegtay guryuhu haddii ay xumaadaan qofkaasi nicmaa ka maqan guriga uu ka xun yahay walidaalika haddii qofku ninka iyo xaaska isqabaa hadday isku xumaadaan oo aynanna isqabin isna dhigin guryaha noocaasi waa guryo shidmaayo ilmo laguma tarbiyey karo laguma korin karo ninka laftiisii qalbigiisii kuma degana haweentii guur iyo dhibaatadeed maxaa ku soo geliyey baa is leedahay waa waxa marka dadka diinta aan haysanin ama diinlaawayaalka ah arrimaha dhibay waay nacam oo galbeedku guryahoodu waxa ay la gubanayaan waxa ay tahay macnihii waxaa ka maqan markaa yacni nicmadan rabbi subxaanahu watacaala uu siiyey ayay iyagu macsidoodii iskaga markaa ay kaga tageen oo ay marka in laga qaato alla uu ka qaato iskugu sabab noqdeen leanna gurigii rag iyo dumar waa laga baxaa ninkii waa goonidiisa u baxayaa haweentii goonideeday u baxaysaa wax ma jiro kala dambeyn male ninka iyo naagtu waa un laba qof oo iskaabuloo guri wada degan oo kale waayo noloshii mar hadday noloshu saa noqotana deganaan ma jiraysa ruuxu haddaunan ku deganayn guriga markaad maanta soo shaqayso waxaad u baahan tahay meel aad ku nasato meeshii aad ku nasan lahayd marka haddii haddana dhibaato kaaga kacdo ee ninkaasi ha nasanin baa ku dhacaysa saa maadaama marka guryuhu ay nicmadaas leeyihiin in la ilaaliyo waa muhim marka oo laga ilaaliyo waxaa guryahan nicmada alla ugu talagalay ka qaribaya oo dhan in la in laga ilaaliyo waxyaabaha marka ugu daran oo guryaha ka qariba nolosha waqtigan hadda annaka aan joogno waxaa ugu badan waxaan marka la daawado fadaa-iyaadka la yidhaahdo ama yacnii waxyaabahan marka inta guri walbaa dish lagu xiray ayaa markaas waxaa ku socdo boqol fitnaa ku socoto boqol kanaal yaa ku socdo dadaan caqli lahayn ay fiirsanayaan dad ilmo ilmo yaryar ay ku jiraan haween ay ku jiraan xataa ninka raggaa laftiisa uu ku noqonayo qof caqli gaaban ayuu ku noqonayaa waxaan un maanta dhan qofka uu hor fadhiyo un afar iyo labaatan labaatanka sac waxaa lamida ilaa hadda waxay gaaraysaa heer xumadeeda qofka receiver yar in inta lasoo siiyo la yidhaha sideed dollar bishii iska bixi siddeetan janalna fiirso yani xataa meelihii waxaan ay ka yimaadeen noocaas ma aha saas raqiis uma aha waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid a yacni dhulkaas waxaan ay ka yimaadeen oo gaalada sideed dollar telefishinka caadigaa laguma fiirsado xataa oo way ka badan tahay lacag badanoo qofka bixinaya laakiin kan maxaa ka dhigay marka sideed dollar intaad bixiso boqol janal aada iska fiirsato marka oo qariban oo asluubtii ka qariban oo ilxaad uu ku jiro diin xumo kuwaa dadka marka diinta ka shakisiiyo kuwo waxaa weeyaan saqajaannimo iyo waxaas wax xunaa ku jiro kuwo waxaa weeyaan waxay ka qaribayaan qofka waqtigiisay kaayay ka qaadayaan waxyaabaha marka guryaha fasaadiyey ee ragga iyo dumarkana isku diray ilmahana wax aan waxna baranaynin anfacna aan lahayn ka dhiga waxaa ka mida bahalkaas nacam waxaana ugu daran ninka weyn markuu is yidhaahdo war haddaan guriga la dhigin dhib waay nacam dhibaa imaanayo ilmahan marka waxay rabaanba u sameey dhibaato fara badanaa ka dhalanayso waxyaabaha kalood la yaabaysa waxay tahay dadka wax ma haystaana lagu leeyahay magaaladan berihii lasoo qaxaayay oo meelaha laga soo qaxqaxaya haddaad laamiga istaagto baabuur kastaa taqriiban caasi kastaa waxaa saaran laba joodari oo boloshay iyo dishaa saaran baabuur kasta disho wadaa waa u fiirsaday baabuur aan dish wadin ma leh dadkaanna barakacayaal waayaa lagu leeyahay dishashna waa u xiran yihiin yaa u xiran marka dishkan marka dhibaato ummaddii ku socoto oo dadkan marka loogu talagalay in yacni adduunkoodiina laga fasaadiyo aakhiradoodiina laga fasaadiyo waayo ee qofku hadduu ka hadlana wuxuu le war wax ka daranaa jiro waxaan wax ka daranaa jiro ummaddii naftoodii baaba halis ku jirto dadku inay isdilayaan miyaadan ujeedin isdilka xataa isagaa dadka baro isdilidda xataa iyo khayaanada waxaasa saa dadka baran nin haweentu wuxuu barayaa ninkeeda say u khiyaani lahayd ee ilmuhu wuxuu barayaa tuugnimo iyo been in la sheego waxaaso dhan waxaasaa baraya haddaan marka guryaha laga nadiifinin guryahaas halis ay ku jiraan ayb waxaan kaloo hadda isagana hadda iyada lafteeda iska soo baxay oo mobiladan iyaga laftooda smartiga ah ee qofku waxuu rabo ku sameynayo oon la ogeyn oo isaga dhanba cidow la xiriirayo iyo waxuu fiirinayo iyo wax ugu jiro iyo waxuu ku daawanayo aan la ogaan karinoo uu bustaha la hoosgelayo iyadana dhib kaley keentay nacam berigii hore teleefonku meeshaasuu yaali lahaa waa lasoo diraya meeshaa laga qabtaa mobilkan iyo waxaana yimaadeen balaayadanna waa ku jirtaa waxyaaba dabcan ha sahlo wax dhib badanna wuu wataa laa shaka markay soo baxayeen waxaa la dhihi jiray one to onea la dhihi jiray one to one maxaa laga wadaa wax walba waa secret waa macnaha qofkan qofka uu la hadlaayo cid og ma laha maa ka kale laak waa lays ogaana maa waa lays ogaan karaa guryaha marka waxyaaba waxyaabahaas baa haleynayo nicmo waayo guryaha inaan layska fasaadinin marka wallaahu alle jacala lakum wuxuu idinkaga yeelay min buyuutikum guryihiina xaggooda wuxuu idinkaga yeelay sakanan yacni meelaad ku xasishaan buu idinkaga dhigay wa jacala lakum wuxuu idinkaga dhigay min juluudi lancaami xoolaha maqaar maqaarkooda buyuutan guryo ayuu idinkaga yeelay oo xoolihii maqaarkoodii ayaad guryo waabab iyo wax ka samaysanaysaan ayb oo dadka carabta waxay u yaqaanaan ahlulwabar iyo ahlulmadera lakala dhaha ahlulmader waa dadka dhoobada iyo dhisto magaalada degan ahlulwabarna waa dadka markaa yacni dhogorta geela iyo waabto kuwaas iyaga marka waa reer baadiyihii kuwii hore marka guryihii si guud hadda qoladii marka reer baadiyihiiba ayaga lasoo galay ayb buyuutanba waa la idinkaga yeelay tastakifuuna kuwaasoo aada fududaysanaysaan haag iyaga yowma dacnikum guuridiina maalinteeda aada fudayd ka dhiganaysaan iska saarsanaysaan intaad udbaha u siibtaan baad yaa laga yaabaa hal qof inuu dhabarka saa u saarta waana lala socona xitaa marka ilaahay baa dadkan baray saa inay u noolaadaan yowma dacnikumna waa la akriyey yowma dacanikumna waa la akriyey waana laba luqo oo isku macno iyo wa yowma iqaamatikum negidiina maalinteeda marka aada gurigiina yacni beledkiina markaad joogtaanna culays idinkuma aha wa labada xaaladba wa min aswaafihaa damaa-irtaan marka ancaamtaa loo celina wa min aswaafihaa marka suuf iyo wabar iyo shacar suufku marka waa idaha dhogortooda wabarkuna waa geela dhogortiisa shacarkuna waxaa weeyaan aricadka dhogortiisa saasay kala yihiin marka wa min aswaafihaa xoolihii dhogortooda suufkoodii wa awbaarihaa xoolihii dhogortoodii geela dhogortiisa laga wadaayo wa ashcaarihaa aricadka timihiisa athaahan buu alla idinkaga yeelay kuwaa xaggoodana athaathan alaab alaab marka aada yacni isticmaashaan oo gogol aada ku seexataana idiin noqonaysaa waxay idiin noqonaysaa dhar aada labisataan oo dharkan marka jaakadda qabowga iyo waxyaabaha isaga celisaan ayay idiin noqonaysaa sibraar iyaad ka dhiganaysaan oo biyihii iyo waxaabaad ku shubanaysaan waa kadaan athaathan marka waa mataaculbeyt waa alaabta guriga la dhigto ayb iyo wa mataacan buu alla idinkaga dhigay sahay ama raaxaysi ilaa xiinin waqti intii ka ah ayb meeshan marka wa min aswaafihaa wa awbaarihaa wa ashcaari haadan masale fiqi a baa culimadu ay ka kaga hadlaan meeshan waxay tahay aayadda xoolihii dhogortooda ayaa alla ku gallad sheegtay marka timaha xoolaha marka ay nool yihiin ee laga xiiro dhogorta ee dhogortii iyo marka waxaa lagala baxo marka ay nool yihiin iyada dhib ma laha oo waa la gartay laakiin marka ay baktiyaan ka waran neefkii waa baktiyey tintiisa iyo dhogortiisii iyo ma la isticmaali karaayo daahir ma yihiin mase waa nijaas alimaamu shaafici wuxuu isaga ku tegay madhabtuna sida ay tahay waxaa weeyaan inay najaas yihiin dhogorta yacnii dhogortan haddii neefku baktiyo dhogortiisa iyo timihiisa loo dhowaan maayo ee waxa la magdaysan karaa waxay tahay ee markaa dahaaro geli karo waa maqaarka maqaarkiisa inta la magdeeyo balaqa iyo waxaa laga hoolo ee markaa yacni la magdaysto waa la isticmaali karaa marka laakiin inta uu markaa timaha iyo lagama isticmaali karo leanna waxay leeyihiin timuhu waxay ku najaasoobeen baktiga uu baktiyey ayb ayuu ku najaasoobeen maalikiyada iyo xanafiyada iyo culimada qaar kamida badanna waxay leeyihiin aayaddan caam waaye nolol keliya laguma qeydin saa darteed marka timuhu waa daahir bay le neefka baktiya timihiisu waa daahir bay iyagu ku tageen xaqiiqduna marka waxay tahay siduu alimaamu nawowi uu tilmaamayo aayadda xurimat calaykum lmeytatu iyo aayaddan wa min aswaafiha wa awbaariha mid kastaa caamun min wajhin khaasun min wajhin waay mid kastaa ayb oo hadda aayaddani maalan wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha nolol iyo geeri bay caam ku tahay ayb taas kalena xurimat calaykum lmeytatu meytadaasi marka cumuum baa ku jiro mid walbaana marka waxaa dhici karta khusuuska ay dhan ka wadato dhanka kale in looga khasiso midkan kale cumuumkiisana kan kale lagu khasiso haddana marka saas unbaa fuqahadu ugu kala tageen wax ogol inay daahir yihiin iyo shaaficiyada oo iyagu dhahayaan wa min aswaafi haadan waa marka ay nool yihiin amaa markay baktiyaan iyaga ay bakti noqdaan waa najaasoobeen wax laga isticmaalayana ma leh wallahu jacala lakum mima khalaqa dilaala wajacala lakum min aljibaali aknaana wallahu alla jacala lakum wuxuu idin yeelay idinka mimaa kii xaggiisa wuxuu idinkaga yeelay khalaqa uu abuuray dilaalan hoos ayuu idinkaga yeelay wajacala lakum wuxuu idin yeelay min aljibaali buuraha xaggooda wuxuu idinkaga yeelay aknaanan meelo aad yacni ka aada gashaan ood isku qarisaan ood ku asturantaan ayb ood onkorasho ayuu idinkaga yeelay wa jacala lakum wuxuu idin wuxuu idin yeelay saraabiila dhar buu alla idiin sameeyey oo idin yeelay dharka oo taqiikum idin ilaalinayso idinka idinka ilaalinayso alxarra kulaylka idinka ilaalinayso iyo walbarda qabowgana dabcan idinka ilaalinayso wasaraabiila dhar buu alla idin yeelay oo idiin abuuray taqiikum idinka ilaalinaysa ba'sakum dagaalkiina marka dagaalka lagu jirana dhar iyo waxaa cambuurbireed iyo laga gashto oo warmaha iyo waxyaabahaas qofka ka celinaya ayb kadalika sidaadaas oo kale siduu idinkugu nicmeeyaa yutimu alla uu idiin taam yeelayaa nicmatahu nicmadiisa uu idiin dhammaystirayaa calaykum korkiina uu ku dhammaystirayaa lacallakum tuslimuuna inaad alle isu dhiibtaan likay tuslimu llah saa ilaahay isugu dhiibtaan oo alle xaggiisa aada marka yacni iskugu dhiibtaan wallaahu alla jacala lakum wuxuu idin yeelay idinka mimaa kii xaggiisa wuxuu idinkaga yeelay khalaqa waxa uu abuuray wuxuu alla idinkaga dhigay wax kamida wuxuu idinkaga yeelay dilaalan hoos oo dadku waxyaabaha alla uu abuuray hooska geedaha ka mida geeduhu idiin abuuray waa iska harsanaysaan waa nicmo waxaa ka mid a waxyaabaha ilaahay harka uu ka dhigay buuraha waaweyn ee dhulka qotomo ee qoraxdu markay xaggaas ka marto hoosay bixinayaan hooskaasi marka xoolihii baa yaa ku nasanayo dadkii baa ku nasanayo nicmo waa iyada lafteeda waa waxaa alla uu abuurayo cid kale aynan abuurin ayb macnaha marka waa wajacala lakum alla wuxuu idinkaga yeelay min aljibaali buuraha xaggoodana aknaanan waa jamcu kinnin waa meesha yacnii kaa qoraxda iyo roobka iyo meesha kaa celinaysa meel aad marka ku isku asturtaan buu alla buurihii xaggooda uu idinkaga yeelay ayb oo dadkan marka dhulkaas buuraha iyo iska degan carabtu waa dareemi kareen iyagu nicmadaano qofku marka sida u socdo marka uu roob iyo wax ku yimaado ama ay ku timaado qoraxdu iyo waxyaabaha ay ku kululaato buurtaasi marka ayuu gelayaa godadkeeda godkaasi markuu marka galo roobkiina waa ka daboolmaya waa kaga unkoranayaa waxaa kaluu kaga qoraxduna waa iskaga ilaalinaya kulaylkeeda iyo kulkeeda sidaasuu marka alla subxaanahu watacaala uu idin yeelay meelahaasna marka waa alasraab walgiiraan waa godadka iyo meelahaas wajacala lakum alla wuxuu idin yeelay saraabiila buu idin yeelay dhar taqiikum idinka ilaalinaysa idinku alxaraq kulaylka walbardana meesha waa ku jirtaa min baabi اliktifaa'i bididdi ayaa la yidhaha waxaa lagu kaaftoomayaa shay ayaa waxaa lagu kaaftoomayaa waxaa looga kaaftoomaa didkiisa waana usluub carabiya oo macruuf ah hadda marka waxaa la sheegay kulaylka idinka ilaalinaya qabowgana waa idinka ilaalinaya waa ku jirtaa meesha oo kulayl haddii la sheegay dharna la xusay ee qabowna min baabi owlaa wayn ilaa qabowga dharka baahida dharka weliba qabowgay kusii badan tahay soo maha marka qabowgu ayay kusii badan tahay laakiin carabtu iyaga kulaylka ayay aad u yaqaaneen oy garanayeen maadaama kulaylku ay yaqaanaan iyagaa iyada xarigii baa lagu gaabsaday min baabi tambiihna bard qabowgii meeshuu ku jiraa isagana oo ninkii marka dee qabowna ku jiro dharna waayo de ninkaas waxuu garan karaa dhibka meeshaas yaalla ninkaasaa garan kara dhulkii marka uu baraf da-ayo ama uu qabow yahay jaakad la-aan hadday kugu dhacdo iska dhaafe dhar kale adoo wato laakiin jaakad la-aani ay kugu dhacdo waxaa weeyaan dhib aada u fara badanaad wajahaysaa markaas ayb ilaa qofka uu gaaro guriga meel yar haddii uu ka duleelo ee qabow aan lala joogi karin yuu gaarayaa marka nicmada ilaahay ku gallad sheeganaya waa weyn tahay wajacala lakum alla wuxuu idiin yeelay idinka uu idiin abuuray saraabiila dhar taqiikum idinka ilaalinaysa alxara kulaylka idinka ilaalinaysa iyo walbarda qabowgaba iyo wasaraabiila dhar taqiikum idin ilaalinaysa idinka ba'sakum xarbadiina iyo dagaalka idinka dhowrayso idinka ilaalinayso markaad dagaalka ku jirtaan kadalika sidaadaas oo kale sidaa uu idinkugu nicmeeyey ayaa yutimu alla uu u dhammaystirayaa nicmatahu nicmadiisa u dhammaystirayaa calaykum korkiina uu ku dhammaystirayaa lacallakum waxaad mudantihiin tuslimuuna inaad inaad isdhiibtaan ood ilaahay u islaamtaan oo isaga aad cibaadada iyo daacada u khallistaan ood u gooni yeeshaan ayb fain tawallow faina allaha fain tawallow fainamaa calayka albalaaqu اlmubiin fain tawallow hadday jeestaan waxaa lagu waaninayo ay ka jeestaan oy dan u geli waayaan fainamaa wax kale ma ahne calayka adiga korkaaga albalaaqu gaarsiin unbaa ah almubiinu ee cad haddii intaa ay dheg jalaq u siin waayaan fainamaa wax kale ma ahne calayka adiga korkaaga albalaaqu gaarsiin unbaa ah almubiinu cad yacrifuuna nicmat allaahi yacrifuuna waxay aqoonsanayaan oy garanayaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisay aqoonsanayaan uma markaa dabadeed yunkiruuna way inkirayaan haa nicmada alle wa akharuhum badankoodna alkaafiruuna weeyaan kuwo ilaahay diidayo ku kufrinaya nicmadaas marka dhowr tafsiirba waa ku jirtaa tafsiir wuxuu leeyahay nicmada waxaa loo jeedaa nebi moxamed sal l l slam soo diridiisa nimankan marka nebiyullaahi moxamed in loo soo dira nicmay u tahay haddana iyagii in laga soo dhex bixiyo oo dadkii kale ka sokay nicmo gaaray u tahay intaasoo nicmaa ilaahay nebigiisa so uu soo diray oo uu nicmada uga dhigay way garanayaan oo nebiyullaahi moxamed waa yaqaanaan haddana waa inkirayaan oo suuratul ancaam baa waxaan kusoo marnay fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun adiga ku beenin maayaane aayaadka allay diidan yihiin oy dafirayaan marka yacrifuuna nicmat allaahi de nabiyullaahi moxamed way garanayeenoo sidaa way tahay yacrifuuna way aqoonsanayaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisay aqoonsanayaan amase nicmada allay aqoonsanayaan waxaa laga wadaa yaa idin arsuqa haddii la yidhaha allah bay dhahayaan uma yunkiruunahaana cibaadadii bay ilaahay qeyrkii caabudayaan labada tafsiir waa lagu fasiray wa akharuhum badankood alkaafiruuna weeyaan gaalo wa yowma nabcahu min kuli ummatin shahiida uma laa yu-danu liladiina kafaruu walaa hum yustactabuun wadkur xus yowma maalin xus nabcahu aan bixinayno min kulli ummatin ummad kastaa xaggeeda aan kasoo bixinayno shahiidan mid marqaati furayo marqaati ah uma markaa dabadeed laa yu-danu loo idmi maayo liladiina kuwii kafaruu kufriyey fi lictidaari cudur daarasho loo idmi maayo inay cudur daartaan walaa hum ma ahaanin iyagu yustactabuuna kuwa markaa lagu kalifayo in iyagu markaa ilaahay ay raalli geliyaan kuwa lagu kalifayo ma aha ayb leanna maxaa yeele aakhira daar takliif maba ahanba ilaahay raalli geli adduunyadan unbaa lagugu dhahayaa aakhiro marka la tago daaru takliif maba ahanba aakhiro war hebelow kaale ilaahay caabud aakhiro nina la dhihi maayo ayb intii ilaahay uun ugu talagalayo iyagu adduunyada markay joogeen ninkii waalnaa iyo qofkii iska mactuuha ahaa oo aakhiro markuu tago isagu imtixaan waa gelayaa dabcan suurat lisraa sidaan ugu tegi doonno insha allahu tacaala wadkur xus yowma maalin nabcahu aan bixinayno min kulli ummatin ummad kastaa xaggeeda shahiidan mid marqaati fura ah aan kusoo bixinayno korkooda xaggooda kasoo saarayno uma markaa dabadeed laa yu-danu loo idmi maayo liladiina kuwii kafaruu kufriyey fi lictidaari inay cudur daartaan loo idmi maayo hada yowmu laa yantiquun walaa yu-danu lahum fayactadiruun yay la macno tahay walaa hum ma ahan iyagu yustactabuuna kuwa lagu kalifayo inay ilaahay raalli geliyaanna ma aha lianna aakhiro daaru takliif ma aha macno labaad walaa hum yustactabuuna ee laa yuzaalu canhum alcatab laga zuulin maayo iyagu markaasi canaanta iyo eedda laga qaadi maayo macnahana marka waa la tilmaamaa macno kale wuxuu yahay walaa yustactabuuna fayutrakuu markaa la yskaga tago oo markaa adduunyadii ay u laabtaan ma laga aqbalaya inay adduunya u laabtaan waidaa ra'a aladiina dalamuu alcadaaba falaa yukafafu canhum walaa hum yundaruun waidaa haddii ra'a aladiina kuwii ay arkaan dalamuu dulmi falaya shirkiga la yimid alcadaaba cadaabka markay arkaan falaa yukafafu la fududayn maayo canhum iyaga xaggooda laga fududayn maayo cadaabkii laga fududayn maayo xaggooda walaa hum mana ahan yundaruuna kuwa loo suganayo waidaa haddii ra'a aladiina kuwii ay arkaan ashrakuu shirkiga falay shurakaa'ahum kuwii ay ilaahay la wadaajiyeen oo cibaadada ay wax ugu dareen markay arkaan qaaluu waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwan shurakaa'unaa weeyaan kuwii aan shurakadeenna ahaayo aan cibaadadii kula siinay adiga weeyaan kuwan aladiina kuwii kunaa aanu ahayn nadcuu inaan caabudayna min duunika adiga sokadaa fa alqow shurakadii waxay tuureen ilayhim kuwii caabuday xaggooda waxay u tuureen alqowla hadal bay u tuureen hadalku waa maxay marka inakum idinku lakaadibuuna beenaalayaal baa tihiin innaga idinma amrin oo nacaabuda idinma dhihin idinka unbaa nacaabuday wa alqow ila allaahi wa alqow kuwii mushrikiinta ahaana way tuureen ilallaahi alle xaggiisay u rideen yowma-idin maalintaasi assalaama alistislaama hoggaansan ayay u rideen maalinkaas oo ilaahu waa ku hoggaansamaynaa bay yidhaahdeen maalinka hadda maxay taraysaa hoggaansan wadalla canhum waxaa ka dhumay iyaga xaggooda oo gafay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayeen beentii ay been abuuranayeenna maalintaa way ka way gafeen waa way yacnii kaasaa gafay ayb oo sida u gafay waxay tahay adduunyada markii la joogay waxay dhihi jireen haa-ulaa'i shufacaaunaa cinda allah qiyaamihii markii la tegay waa la waayey shafaacadii marka la raadinayay wixii marka la raadinayey waa la waayey hore waxaan usoo marnay suuratu suuratu yuunus wayowma naxshuruhum wamaa yacbudu wayowma naxshuruhum jamiican uma naqulu liladiina ashrakuu makaanakum antum washurakaa'ukum fazayalnaa baynahum waqaala shurakaa'uhum maa kuntum iyaana tacbuduun way ku gacan sayrayaanoo nama caabudi jirin ayay dhahayaan ayb wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allaahina waa soo marnay adduunyada markii la joogay waa noo shafeecayaan male aakhiradii waa la waayey kii marka waidaa ra-a aladiina waidaa haddii ra-a aladiina kuwii ay arkaan dalamuu dulmiga fale shirkiga la yimid alcadaaba haddii ay arkaan falaa yukhafafu laga fududayn maayo canhum iyaga xaggooda cadaabkaa laga fudaydin maayo walaa hum yundaruuna kuwa loo sura suganayana ma aha waidaa ra-a aladiina kuwii haddii ay arkaan ashrakuu shirkiga falay shurakaa'ahum kuwii ay ilaahay la wadaajiyeen xaqiisii ay wax ka siiyeen marka ay arkaan qaaluu waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwan shurakaa'unaa shurakadeennii weeyaan waa kuwii adiga aan wax kugu darnay waay alladiina kuwii weeyaan kunnaa aanu ahayn nadcuu inaan caabudaynay min duunika adiga sokadaa fa alqow kuwii la caabuday way tuureen ilayhim kuwii caabuday xaggoodiibay u tuureen alqowla hadal bay usoo tuureen hadalkaasi muxuu yahay innakum idinku lakaadibuuna been baad she beenaalayaal baad tihiin hadalka ay maalinkaa ilaahay hortiisa uga tuurayaan waa inay markaasi inkirayaan oo ay leeyihiin war beenaalayaal baad tihiin innaganama aydnan caabudi jirin maa kuntum iyaana tacbuduun maydnan ahayn idinku inaad innagana caabudaysaan ayb wa alqow ila llaahi taa marka kuwii la caabuday baa kuwii wax caabuday usoo tuuray warkaas kuwii mushrikiinta ahaa ilaahay maalinkaa maxay dhahayaan wa alqow way rideen ilallaahi alle xaggiisay usoo rideen iyaguna yowma-idin maalinkaasi alle xaggiisay u rideen assalama alistislaama hoggaansan oo waxay yidhaahdeen ilaahu kuu hoggaansanay wadalla canhum xaqiiqdu laakiin sidan weeyaan wadalla canhum waxaa xaggoodii ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuurayaan ay wa akhda'ahum min aalihatihim maa kaanuu ya'muluuna waxay rajaynayeen baa maalintaa ka dhuuntay oo gafay oo min ashafaacati shafaaco ah cinda allaahi ilaahay agtiisa binnajaati in lagu badbaadaya taasay waayeen maalinkaa marka inta aan la gaarin qiyaamihii intaan la gaarin qofku waa inuunan markaa beenbeen inuusa isugu sheekaynin markaa uunan dhihin qofku aanu dhihin war hebel baa aniga aan isku hadlaynaya iyo kaasaa ii shafeecaya iyo aniga yacnii waxaasaan ku jiraa iyo aniga silkigaasaan ku taxanahay oon ku jiraa iyo yacni halkaasaan ku xiranahay ilaahay agtiisa waxba looga heli maaye meesha wax looga helayaa waxay tahay inaad isaga ku xirnaato oo nebiyullaahi maxamedna aada cibaadada sidii uu cibaadada kuu baray aada marka u caabuddo ilaahay subxaanahu wa tacaala aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun aladiina kuwa kafaruu kufriyey wasaduu leexiyey oo celiyey annaasa dadkii ka celiyey can sabiili llahi ilaahay jidkiisa ka celiyey zidnaahum waanu u kordhinay kuwaasi cadaaban cadaab baan u kordhinay cadaabka oo fowqa alcadaabi cadaab korkiis ah bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda ay ahaadeen darteed yufsiduuna inay dhulka fasaadinayaan oy hallaynayaan halkanna laba mas'ala laga qaadanayaayo kufrigu inuu ziyaado leanna kuwan gaalnimadoodu kuwii kale kuwa kale waa ka badan tahay maxay uga badan tahay leanna cadaabkaa loo siyaadiyey maxaa cadaabka loogu siyaadiyey kufri iyo zaa'id ayay ku jiraan marka kufriga marka iyo zaa'idku marka waa maxay dadkii bay u diidayaan diinkii ilaahay oo marka hantida ay leeyihiin dhaqaalaha ay leeyihiin xoogga ay leeyihiin ayay waxay ku bixiyaan inaan ilaahay la caabudin har iyo habeen sidaasay usoo jeedaan kuwaasi marka waa ka cadaab badan yihiin gaalka gaalnimada isaga un ku kooban tahay way ka cadaab badan yihiin aladiina kuwa kafaruu kufriyey wasadduu celiyey annaasa dadka ka celiyey can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka celiyey zidnaahum waanu u kordhinay cadaaban cadaab baan u kordhinay cadaabka oo fowqalcadaabi cadaab haystay korkiisa ah ibnu mascuud marka wuxuu ku fasiray aayaddani wuxuu ku fasiray waxaa lagu cadaabayaa buu yidhi ayb qaala cabdullaahi cabdullahi ibnu mascuud wuxuu yidhi caqaaribu dibqalloocyo lahaa anyaabun micyaleh ayaa lagu ciqaabayaa amhaalu nakli tiwaal geedaha dhaageed timireedka dhirirka badan ee dibqalloocyo micidiisu ay la eg tahay geed timireedka dhirirka badan ayaa ilaahay ku salladayaa oo marka kaas waxaasaa cunaya dibqalloocan yarkaa hadda intan la eg baa haddii qofka uu micidiisa saa u saaro ama dabadiisa uu saa ugu mudo yaad arkaysaa mararka qaar maalmo qofka uunan u joogi karin sunta ku jirta keliya maxaad u malaynaya marka nin isagii oo micidiisu ay la eg tahay geed timireed mici la eg markaa uu ku qaniinayo saciid ibnu jubayr waxa uu yidhi xayaatun amhaalu lbukti abeesooyin baa lagu salladayaa amhaalu lbukti geela la eg abeesooyin marka geela la eg baa lagu salladayaa ayb macaani kalena marka culimadu way ku macneeyeen saxaabada ayb bimaa kaanuu yufsiduuna bikownihim ahaanshadooda darteed yufsiduuna inay dhulka haleynayaan yaana alla uu sidaa u yeelay ay bimaa kaanuu fi dunyaa waxay ahaayeen adduunyada dhexdeeda yacsuuna allaha inay ilaahay ku caasinayeen waya'muruuna cibaadahu bimacsiyatihi waxayna u taagnaayeen dadka inay macsi faraan ninkii marka ummadda macsi faro meel macsiya u sameeyo kaalaya halkan imaada yidhaahdo oo saas marka xornimaa ku jirto yidhaahdo oo sidaa u sacyiyo aayaddan qeyb buu ka leeyahay fadalika ibnu jariir wuxuu yidhi fadalika kaana ifsaaduhum dhulka hallaynta ay hallaynayaan waxay tahay macaasida alleh dhulka korkiisa in laga sameeyay dadka ku dhiirigeliyaan una sahlaan oy u fududeeyaan dadka ugu daranna oo taa gelaya waxay tahay dadka shirkiga ummadda u fududeeyo oo yidhaahdo shirkigu waxba dhib ma laha waa tabarug iyo wax lamida ilaahay waxaanaad wax ugu daraysaan dembi maaha sidan shirki lama dhaho dadka wixii shirkigii qur-aanku sheegay ayay leeyihiin shirki ma aha qofkii marka waa fududaysanayaa meeqaa ku fidnaysan ummado badan baa waxay ku fidnaysan yihiin shirki wadaad unbaana wuxuu u sheegay waxaan shirki ma aha ka dhaandhiciyey ninkaa markaa dhulka miyounan fasaad ku haynin marka isagaana isla toosan ayb markaa wuxuu yihi ibnu jariir allaahuma inaa nas'aluka alcaafiyata yaa maalika addunyaa waalaakhira albaaqiya aakhirada baaqiga iyo adduunyada allaha iskalow caafiyaan ku su-aalanaynaa waxaan fasaadkan inaad naga caafiso wyowma nabcahu fi kuli ummati shahiida calayhim min anfusihim wadkur xus yowma maalin nabcahu aan bixinayno fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda aanu kasoo bixinayno shahiidan mid markhaati furo calayhim iyaga korkooda ku markhaati furo min anfusihim nafahooda xaalow ka ahaaday ayb kaa o min anfusihim nafahooda ka ahaaday waji'naa bika adigii ayaan kula nimid shahiidan xaalaad tahay mid markhaati furayo calaa haa-ulaa'i kuwan korkooda ku markhaati furaya xaalaad tahay wanasalnaa waan soo dejinnay calayka adiga korkaaga alkitaaba kitaabkii baanu kusoo dejinnay dushaada tibyaanan xaal uu yahay mid caddaynayo oo bayaaninayo likulli shayin shay dhammaantii bayaaninayo wahudan xaal uu yahay hanuun wa raxmatan naxariis wa bushraa bishaaro lilmuslimiina uu yahay ayb wadkur xus yowma maalin nabcahu aan bixinayna fii kulli ummatin ummad kastaa dhexdeeda shahiidan ku ku markhaati furayo calayhim iyaga korkooda ku markhaati furayo kaasoo min anfusihim nafahooda ka ahaaday waa rasuulkoodii ummad walbaa rasuulkeeda waji'naa bika adiga ayaan kula nimid haddaad tahay nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam shahiidan adoo markhaati furayo calaa haa-ulaa'i kuwan korkooda ku markhaati furayo wanazalnaa waan soo dejinnay calayka adiga korkaaga alkitaaba qur-aankii baan kusoo dejinnay kitaabkii iyo xikmaddii tibyaanan xaal uu yahay mid caddaynayo linnaasi likulli shayin shay dhammaantii caddaynayo ibnu mascuud waxa uu yidhi man araada alcilma ninkii cilmi rabo falyuhawir falyuhawir ilqur'aan yacnii qur-aankii aada ha u falanqeeyo oo aada yacnii ha u fiiriyo oo yacnii qur-aanka aada ha u falanqeeyo faina fiihi cilma alawaliina waalaakhiriin qur-aanka waxaa ku jira dadkii hore cilmigoodii iyo kuwii dambeba mar kalena wuxuu yidhi qur-aanku wax kasta waa caddeeyey qofkii ilaahay nin walbaa intuu cilmi u siiyey bauna ka qaadanay haddii marka aan garan weynay waxyaabaha qaar innaga gaabinteenna waayo ee ilaahay qur-aankani wax kasta waa ku caddeeyey naam oo dadku markaa maslaxadood u ah oo diintooda markaa yacnii uga saabsan haddii marka ilaahay aayaddan sidan uu leeyahay waxa adiga laguu caddaynayo oo diintaada khuseeya maxaa ugu weyn waxaa ugu weyn arrimaha ku saabsan ilaahay subxaanahu wa tacaala horta ilaaha aada caabudayso inaad barato soo maha ma u malaynaysaan diintu marka inaynan sheegin ilaahay tilmaamo aynan ka bixinin qur-aanku inuunan alla tilmaan ka bixinin nebiga aanu ka bixinin oo ilaahay aan la garanaynin sidaa ma idinla tahay maya waxaan ilaahay caddaynayo uu leeyahay wax kasta qur-aanka wuu caddeeyey waxaa ugu horeeyo allaha aan caabudaynin ilaahay magacyo ayuu ayuu nesu ayuu qur-aankii ku sheegay uu leeyahay isaga tilmaamo maanta dhan aan kasoo hadlaynay oo uu dadka uga soo makhluuqu uga soocan yahay ayuu leeyahay marka asmaa'da alle iyo tilmaamaha alle waa in qur-aanka laga qaato sunnada nebiga in laga qaato laakiin haddii la yidhaha qur-aanka iyo sunnada kuma filna baabkaas xaggee laga qaadanaa baab waxaa laga qaadanaa kalaam un bis war un kutub waxaad arkay caqiiday qorayaan baa lagu leeyahay ilaahay iyaa lagu bartaa waxa ku yaal dhan waa falsafad giriiga ku taala marka horeba wuxuu bilaabayaa iclam ana alxukma alcaqliya yanqasimu ilaa mustaxiilaatin wa jaa-isaatin wakada waxaasoo maanta dhan ku rafanayaan hal aayad kuma taal hal xadiidna kuma yaala xataa xadiid daciifa kuma yaalo ataa xataa midka daciifkaa wuxuu dhaamaa wax la-aan haddana maca dalika waxaa laleeyahay ilaahay baa laga baranaa markuu qorayo wuxuu leeyahay cilmigani waxaa la yidhaha cilmu lkalaam meesha uu kasoo jeedana waa min aladilati alcaqliyati buu kuleeyahay nacam naqligu waxba kuma lahan buu kuleeyahay nacam waxaas marka inaan caqiido laga fiirinin way qaarkood waxay leeyihiin qofka aan falsafada iyo mandiqa baranin ilaahay maba heli karaba macrifatullaahi maba heli karaba haddii marka ilaahay qur-aankii laga baran waayo isaga tilmaamihiisa looga baran waayo oo warkii nebiga looga baran waayo aristotle sida looga bartay waa la yska rabaa xaqiiqana waxay tahay aristotle nadariyadiisa nafsuhaa ayay nimankan ku socdaan ahlu kalaamka aristotleka griiga ahaa bay ku socdaan nadariyadiisay ku socdaan iyadii unbaa carabi loo bedelay haddaad luqad ingiriis ku akriso iyo haddaad ku akriso luqada carabiga midan cilmulkalaamka iyo ay qorayaan hiya hiya waay marka dadkii inta nebi moxamed iyo asxaabtiisii laga soo leexiyo la yidhaah asalafu aslam waalkhalafu aclam dadkii dambaa cilmi badan dadkii hore saxaabada iyo iyo iyo iyo taabiciintu waxba ma aqoonin cilmiga meeshaan dambe u yaalaa la yiraahdo ee diinka markaasi jiraya oo saxeixa noqonaya maxay tahay waxaan marka caqaa-idu sabca iyo la leeyahay nooc meeshaasa istimdaadkoodu waa meeshaas ayb wanazalnaa waxaanu soo dejinay aan soo daadejinay calayka adiga korkaaga alkitaaba baanu kusoo dejinay tibyaanan xaal uu yahay mid caddaynayo likulli shayin shay dhammaantii bayaan u ah wahudan xaal uu yahay hanuun oo dadka maslaxadoodu tusaya waraxmatan naxariis xaal uu yahay iyo wabushraa bishaaro lilmuslimiina uu u bishaaraynayo oo camalka iyo waxa ay la imaanayaan oo ugu bishaaraynayo waxa ay ku helayaan qiyaamaha hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed